mahadle waxaynu u mahadnaqayna hortaa qoladan aweerka bixinaysa ee united nationska waxaabay gelisay xiiso waxaan ogaadhayba eventa waxaan mala danbaabay naga leeday waxaas laha way iskaga ii tagtae waa aad baan ugu mahadnaqayaa soljana aad baan ugu mahadnaqayaa mediaha guud ahaan waa ti laga sheekeeyey laakin mediaha somaliland horta wuxuu la dhashay goonistaga somaliland buu la dhashay mediaha somaliland ama saddex iyo sagaaشhanki ba igu horeysay somaliland markaa aan imi waxay ahaayeen sharaa'idkeenu warqado yaroo la isku xidhxidho bay ahaayeen infact horena dib may lahaan jiro waxaan kasoo baxnay waddan shuuci ahaa waftiisi albare marka xulika qowlka somaliland iyo tribres wuxuu la kowsaday goonistaageen la kowsaday jaraaid badan markaa jiri jiray wali waxaa kasii noolanka jamhuuriya keliya shan iyo sagaashankiina waa markii uu dagaalkii sokoy dhacayna waan ogaa roolkay ka qaateen rool fiican bay ka qaateen oon dabka aan horinin waktian maanta xaadirka ah midiyaheena saa unaka sheegay waxaa ka muuqataa weli inaanay majuur noqon baa ka muuqata xortoqoolku haddana wuxuu leeyahay dee barametris buu leeyahay buu leeyahay oo dee irtigs buu yeelanayaa waxaa ka muuqata ina weli improfessionality tahay oonad u eg yihiin inaynu magaranasaayo aanay aqoon journalismku aanu weli ka hirgelin dalkeena anagu way noo kala suntan yihiin midihiin ijtiraaidkiinu qol mid qaaba mid bay noogu suntan yihiin markaas kaasu hoos yimaada kaasgu hoos yimaada kaas wuu noo wada caabisan yihiin in badan baa in badan baana anaga sharaf ahaan meel nagaga dhacaan magaranaysaa dawladdu waaba iska xidhaay anagu mana xidi karno mar waxa waxa waxa qof la critisaasgaray oo media critisaasgaray aan ugu badan moogtahay leanna anigu waa mino qabiilna ma hoos galo oo ma ihi reer iyo hanjabo ma lihi mataqaano nin waxaan iska reer somalilander ah oo nationalki baan ahay mana ahi magaranaysaa de dawladna ma lihi markaa waxa weeye horta waxaan aad iyo aad laakiin uga yaaba waxa weeye marka aanu press conferenceka bixinayno halkaanu ujeeda anagoo had yar baan ujeeda shisheeya amba arrimaha dibadda ee adduunka kale amba magaranaysaay wadamada jaarka nahay ayaa waxaa laga yaabaa inaanu sentence qura kusoo sheegno oon dhaliisha dawladda wixii halkan arrintan u soconay yoolkayga way aheyd wax inaga baxsan ma ma ma ma emphasize garaysaane kelmadan dawladda ku lahayn ayaa emphasize garaysaan markaa ujeeddadaan u qabanay press conferenca way leexataa markaa marka waxaan jeclaa inaynu dee soci nawaatenba jirta inaynu inaad samaysataan wata dee magaranaysaa group iska ilaaliya oo monitorgareeya oo dee xadgudubka iska ilaaliya ha iska butulaysatee waxaa laakiin haysan jirteen freedom waa iska caytami jirteen ciid doonta caajeen laakiin imanka waxay arkaan inaad idinka quradiini nafta la isku kin keenay wax kalena maaha horta dawladii waxaa la kala ilaaliya waxaa imaka ogaada in dawladii wadaadda la kala ilaaliyo wadaadku hadduu dawlad barto khatar weeye diinta wuu iska dhigayaa waxa iyadoo hadda cadaatay qolada journaalist hadday dawlad galaan waa sida wadaadka oo kaleo iyaguna horta imaka waxa waxa ogaataan annaga berigi waa naga heliseen oo kulmiyaa u heliseen horta cuqubadyadii baa idahaysa iminkana isma haystaan marka id hayse id xidxidhiya ee idindiliya ee xumaya maaha jiiraanye oo qoladiina dawladda gashay horta taawga waa qola dawladda gashay weye laanno dee jiiraay markuu dawladda ahaan jiray wuxuu ahaan jiray raggii idiin xalbihi jiray marka maanta idinko raggii aasaasay media somalilan oo ka yahay wasiirka cukusi uu wasiir yahay in haddaan layda xidhxidho oo layda aabisgalayo horta waa guuldar weliba waxa anugu ka daran waxa ka daran hayda xadhigaana qaateen wuu idin sabad xumeeye sabad xumaana wuu idinku beeray moogta oo annaga kaltar aan jiri jirin ayaa ka dhex baxday hadda ka soo ku jira miidiyaha oo inta hadda laga qabto dawladda loo sheegayo faysalo hadle maxaanu yeellaa leeg kaalay horta keen wuxuu ku hadlay dhiliidgaree adna wala iska shaahe shaqadaas hadda ad isku xamanaa ay doon nooyeen runta laakiin waan isku xamanaa moogta taasi waxa weeye tii miidiyaha tii dadkan ka yara hadlaya dalkeenu wuxuu noqday dalkii muranku noqday muranka iyo wuxuu noqday aflagaada iyo yooyootinka waxay ahayd soomaali innagaa u hor fiicnaanay nabad keennay institutions dhisnay dumra dimuqraadi samaysanay waxaad maadaamooda maanta inaynu keedkeena cunayno waa ogjeedo maanta warbixintay soo saartay world banku waddanka afraad saddex wadnaba hoose naga maray faqriga faqriga naga maray nolosheenii hoos ba u dhacday dee prestandarkeeni umada waxaa lagu faanaa markaad madax tahay intaad xukunka hayay intaasan ka soo saaray bilobdi boforty boforty line oo kor u soo qaaday oo kor u soo dhiiga innagu waxay nimanka guusnay bilowdii boforty lineki ayaynu guusnay sababta waxa weeye dhowr shee baa weeye waa mid horta systemka markaan ku shaqeyna ee ee dhaqaalaheenu waa systemka adduunka ugu xumeen very liberalka weeye shagacigay iskuma joogaan weeye waxa laga waxay dawladdu ay television ku samaysaa ma jirto waa free market ah bari subaraka maraykanka oo kale weeye kaasi wuxuu dhaxal keenaa in dalku kala tago in yaroo taajirda super high iyo inta kaloo baabada waxa weeye basic foodki maanta cuntadeena oo nolosha ku noole dabkeena wax kasta waa lacag dawladdu wax intervention ay ku haysaa ma jirto maanta biyaha waa lacag anuu boqol iyo labaatan dollar baan bishii biyaha ku bixiya waxaan xaaskiina ilama joogo weliba waa daruuriyaad ani sheegay waxa weeye maanta bariiskii ay la cuni jiray halkuu malay qiimihiisa oo ogti laylku waa lacag tacliimku waa lacag caafimaadku waa lacag dawlada xilkeedu waa maxay waxa wey ko ina basic service ay ummadda ugu adeegtaa wey waxa weeye privatization xoog leh oon adduunka lagu arag baa nagu dhacay wax kasta waxa laga yidhi branch baa laga dhigay small government way fiican tahay in dawladda la yareeyo laakiin in wax kasta faraa laga qaadaa hadda mauma fiican waddamada soo koraya iskaasinteeda waa waa waa private taasi waxay dhexal keentay in maanta dadkeenu ay noloshooda hoos u dhacday oo boqol kiiba siddeetan ogahay inay maalintii mar qura cunaan mushkilada kale ina haysata ee aynu ka xushoonaan laga hadlayna ka taa waxa weye waa qaadka weye waa qaadka qaadku wuxuu noqonay social wuxuu nagu noqday disaster bi nagu noqday aan lagana hadli karin waxaad moodaa imanka inay somaliland iskugu soo ururayso hargeysa saddex boqol oo milyan oo dollar baa dalka soo gala boqol iyo konton milyan oo ah revenuega iyo boqol iyo konton milyan oo ay bixiso adduunka in lagu caawiyo intaba hargeysaa lagu isticmaala wuu soo fayday dalka laana haddaad dhaqaalaha iyo baawarkaba aad magaalo qura ka dhigtid hal wadamada yeelanaysa hadda waxaa socota aanu xoog radiinay qoladan waxa u harsan sanad iyo saddex bilood down horta hoos u tiriya marka hadii la ilaa meerooda saddex oo socota waxaanu dawada ka dhigin inay doorashadu on time dhacda hadday dhici weyda waxaan ugu sheegi shaareen qof qaloo loo kordhinaya ma jirto markuu expiregooda waktiga madaxweynuhu keerteega gowran baa la dhisaya nin dambe loo kordhinaya ma jirto waxaanu doonaynaa inaanu shirkii wadadooda cilmiyaadka inaynu ku soo saarno core issueskan u baahan inaanu dhammaysano intaan doorashada gelin waxaa naga soo dhexgalay muran la yidhaahaa muranka baarlamaanka wakiilada wakiilada markuu muranku bilaabnay anagu waanu dhexgalnay madasha iyo ucid waan dhexgalnay madaxweyne ku-xigeenka aan u tagnay waxaan idhi arrinta dhulkaala dhigo dhulkan wayna jeedinaysaa hawlo badan baa inoo yaalla de anagu baarlamaanka idinka waan isku xamanayni hadday isqabsataana idin dhexgeli labaan kuna madaxweyne ku-xigeenka hadda guurtii baa ka dhex gashay way fiican tahay laakiin waxaan leenahay farax laga qaado dawladdu farax ka qaado waa lagu xamanaya dawladda waa lagu xamanaya dawladda dawladda waxaan leenahay waxaan u sameynay berigii kulmiye ucud waxay u heshiiyeen ay u qaateen baarlamaanka speakerska ku-xigeenka in dawladdu check and balance hesho waan laga macaasho waa lagu faa'iiday waa tii dee dawladda xakameyn jiray in badan baa hadda saddex sano iyo bar baa ay dawladda ayaan isku xamanaynay magaranaysa iyo baala iyo iyo iyo iyo iyo wakiilada hadday wakiilada dib isku habeeyeen waxaa fiican in habeeska la xamilaa waa in la ogolaadaa in macaaridku aanu kursigaas ka wareegin hadduu kursigaas ka wareego macaaridka one party state bay noqonayna ogaada goortiga waa dawladdii kulmiya waa dawladdii baarlamaanku hadduu dawladda noqdo khasaaray noqonaysa markaan waxaan leeyahay dawladda waxaan leenahay we no we heading nowhere meelaan ku socon garanayna inayn muranka ka baxnaa muranka ka baxnaa murankaan laga baxaa weeye wakiilada shaqadooda loo daayaa iyagaa loo makeriskiya iyagaa xorfeysaad leh interfeshinka laga daayaa wakiilada waxaan leenahay dee iyaguna xilkooda ha ka soo bixi mas-uuliyiin ha noqdeen marka hore aanoo xamalaynay hadday haddana ku darsadaan inay kala sabtaan oo waddanka geliyaan brotical crisis iyagoo ku fadhiya bilaa sharci anconstitution bay ku fadhiya extensigood wa hadday haddana ku darsadaan inay waddanka geliyaan khalalaaso siyaasadeed de waa inaynu markaa inagu hadallaan dhahaa stop stop de waxaan socon maysa markaa halkan waxaan kusoo dhammaadayaa wax hawl baynu hor taala hawl badan baynu horta islaamad haddayna xilkeedii iyo fikraddeedii iyo fishinkeedina ma hayno jiifiyadeyna websaydeyna inagu malayna dhegaysta ayadeyna dhexdeena waxaana weeye ummadda waa la hogaamiyaa haddii laakiin ummadda madaxa la iskugu xidho si awrtii dabada iskugu xidho saasaan isku meelaysanna leadership baan ka rabnaa dawladda inta u hadhay haddii la idhaaho doorashadiisii loo qaab qaataa loo baahan yahay xubiinta xidhaha la soo daayo kuwa kuwa kuwa kale imanka joognaha laga daaya hadidaada idinkuna dee responsibilityna qaata oo xilka labada geysoodba waana la xil la iska la xil iska saara asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu